jaalayaal dhirtii aynu shiraytu dhex gallay aad iyo aad bay u fara badan tahay dhirta soomaaliyeed waxa la koobi karana maaha sidaas misna waxa ugu wacan lama qorin dhirta soomaalida sababtuna waxay ahayd afafkii aynu wax ku qoran jiray afaf shisheeyay ahaayeen maanta oo aynu afkeena wax ku dhiganno waxaa loo baahan yahay dhirteenu waxay gashiyo waxay guddaba in aynu ka sheekaysnaa bal qofba wuxuu ka xusuusan yahay bal aynu xagga dawaa'iga aynu ka bilownee geedkan la yidhaahdo gogobaha bal wuxuu galiyo wuxuu gudo aynu ka sheekaysanno aynuna wax ka weydinno marka ugu horeysa ow daahir af qashe
fiqibroolow waad mahadsan tahay geedkan la yidhaahdo gogoboodka soomaalidu way wada fahamtay oo waa dhirta ku noqotay caamka ee qof walba maskaxda kaga jirta inuu wax tarayo marka geedkan waa tan xididkiisa lasoo qodaa waa la burburiyaa waa la kariyaa sida shaaxa laysaga cabbaa dadka qaarna isaga oo xoogaa yaroo sankora ku daray yuu iska cabbaa oo aan shaax kaleba ku darin qaarna shaax bay ku daraan xoogaaya isagina gaar bay u kariyaan hadday doonaanna qadhaadh bayba ku cabbaan oo marka ay bartaan qadhaadhkiisii macaan buu isaga dhadhamaa sida ragga kaafiga cabbaya oo aan sankor lagu darin qadhaadhkiisaa u jeclaysanaya oo kale ayay u cabbaan qaar intay burburiyaan oo weel ku xidhaan maro yar oo cad ayay haan caana agunta u dhigaan oo caano geel ka buuxiyaan oo ku dhanaaniyaan oo ha dhowto caanahaasoo karay faarka intay debinta ka dusiyaan biyahaa nuugaan oo isku hunqaaciyaan oo laabta wixii ku jiray oo dhan wuu soo qaataa geedkaasu sidii loo cunaba waxaa la ogaaday inuu yahay dawo cadiima oo isagu laabta safaynaysa oo jidhka ka shaqaynaysa oo wixii cudur ahay jidhka ku jiray oo dhan bedelaysa oo qofkii nooc kale uu soo baxayo markaa qofkii qof kale la talinayaa ilaa waa geedaynu isaga ogaanay dawadiisii waxay kula taliyen maxaad u cabbi weyday gogobood ama u karsan weyday waa dawo laysku raacsan yahay waa yahay waxaad kaloo ku garanaysaa geedkaasi inuu dawo yahay qofkii isticmaalay wax soo rahoo deeqayaa ma jiraan mar hadduu xabitaydkiiba kuu furayo inuu qofka caafimaadkiisii ka shaqeeyey saasaa lagu garanayaa haddaba markii hore iyadoo sidaa loo macaamiloodo cilmi kalaa imika la soo rogay caleentiisii yaa la bartay markaasaa la soo hoodhinayaa marka u caleemayso dhul dhan baa laga buuxinayaa way iska qallalaysaa sida shaaxabay isugu marmarmaysaa markay qallasho oo isku marmaysaa shaaxaba laga garan maayo kaasaaba ka sii xoog badan bay leeyihiin xididkii la qodan jiray ooyana waa cilmi gadaalka kan la ogaaday geedkaasu wixii xabadka gala oo dhan inuu daweynayo oo awal xabkaa laabta iyo qofkii dure ku dhaco iyo qofkii oofurey ka bogsada iyo waxaa xabadka ahunbaa maaragtay loo cabbi jiray waxaa la ogaaday hadda markay cuduradii bateen wixii gooryaan ahaa iyo wixii kale ee magaranaysaa jidhka ku jiray ee dacarta kale ee jidhka xumaynaysa oo dhan ahaa inuu wixiiba wada nuugayo oo dibadda dhigayo oo qofkii oo dabadeed isbedelay oo jidhkiisiiba aada moodo dhiiggiisii bedelmay oo saafigaroobay aada moodo goor walba inuu ku maydhay saabuun cadar dhiiggiina isbedelay yaa dabadeed aada arkaysaa geedka anigu bal intaas oo qura ayaan ka gaadhay fiqiburaanow
waa tahay weli kaama hadhin aw daahir waxaa jira geed la yidhaahdo tiire geedkaa tiiraha la yidhaahdo dadna wuxuuba u yaqaanaa xarmal marka xarmalkaa iyo tiirahaa sida qaalibkaa waxaa u badan inay haweenku isku daweeyaan
intay laf xoolaad soo qaataan khusuusan adhaxda ama lafaha taxan ee cashaadidmaaya geela ama dabada lo'da inta bulka hore layska gooyo xubno xubnaha ay tahay ayaa lagu kariyaa waxaa kaloo jira baashata la yidhaahdo hanjaleelada oo iyaduna loo yaqaano sharbatalnebi oo iyadana noocyo badan loo cabo kuwaas maxaad noogu dari lahayd awdaahiro
mahadsanid aan xarmalkii ama tiirihii aan marka hore ku noqdo tiirihii waa la karinayaa jiliftiisii haddii ay qallalan tahay iyo haddii ay qoyan tahay waa isla mid shaahii baa lagu karinayaa kolkii lagu kariyayo wasladii jilifta ahayd baa halka kale layska dhigayaa goonideeda way iska qallalaysaa markii la doono haddana lagu celinayaa shaahii sidaa waa la ysugu daweeyaa oo iyaduna wixii xabadka ku jira inuu cunayo waa la ogaaday rag kaa tumay oo ka dhigay daqiiq oo kale oo waxoogaa yaroo shaaha ku darsanaya oo yidhi xiiqiyo waxaasaanu qabnaa oo ku walaaqayo oo markaa ay guntii iyadu fadhiisanayso oo cabbaya oo yidhi waa ku bogsadayna waaba arkay markaa dabadeed geedkii horta macaamiladaa inuu leeyahay uu sidii loogu macaamiloonayo kii hore aynu soo sheegnayo gogoboodka ahaa isaguna wax cad weeye oo uu dawo cadiima yahay waana dhirta iyaduna soomaalidu isku raacsan tahay dawadiisa oo meelaan laga oqoonini ma jirto labadiibana waa la soo biicigeeyaa oo maanta magaaladaa laga helayaa oo meel walba waa ay yaalliin xarmalku haba uga sii cajo badnaada eh ama tiiraha qofba siduu u yaqaano kaasaaba isagu ka sii maaragtay biica kaga sii horreeyo oo weligoodba magaalooyinka lagu kala iibsanayay oo wuu yaallaa maanta biic ahaan buu u yaallaa markaa dabadeed isaga waxaan halkaasaan kaga hadhayaa inuu sida geedkii kale aynu soo sheegnay wuxu dawaynayo waa wax cad waa yahay jaleeladii salalmaki baynu u naqaanaa sharbatalnebi baynu u naqaanaa jaleelaynu u naqaanaa geed dhulka soomaalida mashhuura weeye waa geedaan isagu dabadeed waxaan aynu soo sheegnay oo dhanna ka wada horreeya dee mar hadduu sharbatalnebiba la yidhi oo la yidhi nebigiibuu ku sinaayo cabbi jiray oo cilladuu keenayaa geedkaasu isagu dabadeed intii aynu soo sheegnay oo dhan wuu ka wada horreeya siyaabaha loo cabbaana anigu sidaa aan ku arkay waa sida tan geedkii waa la kariyaa marka la kariyo wax sonkor qaraarkeeda iskaga dara iyo wax sidiisa u cababa waa la yidhahdoo waa lagu shubmaa tii caynkaas ahayd waxaa la ogaaday inaynaan oqoonin geedka sida loo kariyo waxaa la ogaaday in biyo yar oo aad u qiyaasayso intii calooshaadu qaadi karto ee aad hadhow isaga ka cabbi lahayd iyo laba ilood oo laalaeg biyaha saddexdaa inaad marka hore miisto inaad kidhli ku kariso ama dutiba kaad hadba la doonaysay sidii hilibkan madaxa la yidhaahdo ee la shishimiyo ee maalin gelinkeed la kariyo intii in leegi la kariyo ayaa la ogaaday biyihii aan lahaa waa la miisayey waxaa la doonayay laba meelood inuu dabku cuno meelina soo hadho salalmakidaasi waxaanay waxu taraynin iyadoo ceydhiin un baynu cabbi jirnay cilladna dadka waa ku kicin jirtay dad badan oo calooshu qallalan tahay oo ay ka imaan weydado uba le'dayna waa la sheegay markaa salalmakidii waxaa laysla ogaaday in biyihii aad ku karinaysay uu cuno dabku laba oo loo kariyo sidii madaxa loo shashimi jiray oo kale biyihii kuu soo hadhay inaad cabto biyihii markaa wuxuu u keenayaa sidii cilada kale u keeni jiray laakiin maxaa dheer oo karinta tan tirada badan lii keentay dawadan waa tii keeni jirtay caalo marka qofkii ay ka marato wixii calooshiisii ku jiray ee uu safoobo ayaa tii la kareeyey oo rag cilmile laga soo gaadhay waxay noqotay in ay soo dhacdo waxaan dabadaba soo mari karaynin oo qofkii isla yaabo yadoo maxay ibtilaahanu oo ha dhowto bahashaa cajalladuu ku jireen ay hor taallo oo kale oo aan ahayn caashii soo googo'aysay oo uu la yaaban yahay mar qura dhoc soo odhanayso waa wixiioo ay ururisay markii ay karshintay baanay waxaan ka shaqaysay markii horena ceeriin baa lagu cunayey lagu cabbayey salalmarkidii dabadeed waxaa lagu arkay cilmigaas oo rag kutubaha dirsay oo aqoon u lahaa waaga hore sidii loogu macaamiloon jiray oo kutubta dibiga ah ka keenay yaa sidan oo kale u kariyey dabadeedna waxay yidhaahdeen waxaan ay keentay ee qashina waxaa ka sii cajo badan qofka sidaa u cabbaa sannad waa inaan calooshiisu joogsan aanay dib isu taagin sababtu waa maxay caashatan soo dhacday ee calooshii safaysay aawadeed yaa ilaa sanno dambe laga joogo calooshii waa maydhan tahay dabeed cunnadiiba haysan mayse eh waa iska soo daynaysaa ay calool jileec baa imaanaya dhiiggii oo isbedelay baa imaanaya qofkii oo si kale noqday oo ma garanaysaa dawoobay yaad arkaysaa cilmigaa waa la sheegay salalmakida oo sidaas in loo kariyo waa la helay waa yahay si kale waa la sameeyey waa la duqeeyey budaa laga dhigay markii buda laga dhigay baa malab lagu daray waa la isku walaaqay malqacad muggeed unbaad ka cunaysaa markaasay calooshii hadba wixii ku jiray unbay dibadda u tuuraysaa shuban weyn ma yeelanayso wixii cillad ahaana waa ay dhammaynaysaa cilmigaana waa loo soo saaray salalmakidii markaa si kale waa loo soo saaray rag baa waxay iyadii iyo geedkan la yidhaahdo shaaha lagu daro ee la yidhaahdo may geedkii kale may kii kale caloosha ka bixin jiray ee suuqaba yaalla ka bixin jiray inaan calooshu aanay casinaad yeelanin nakhwe markaa salalmakidii iyo calaykum assalaam salalmakidii iyo nakhwihii iyo xamartii iyo sonkor iyo biyihii iyo iyadii markii la isku daray waa shan shay markay la isku kariyo waxay noqdaan kitikoole kookoolahan laynaga iibiyo oo dhanaankii leh oo macaankii leh oo cilladii aanu wax soo kicinaynin geedka kan kale lagu kariyey leh oo salalmakii sideedii u leh waaba kooke oo haddii aad ruxdana xumbaynaya sidaana waa loo cabbay oo wuxuu kaasina ka dawan yahay waanad ka caajisaynin halkii aad yar nacaysay horteeda wixiiba ma jiraanba guduud madow isu rogay oo macaan oo dhanaan ilaa baashatan xamarta ahina waxay ahayd yana waa sharbad labaad oo calooshiiba iyaduna maydhaysaa keenuna wuxuu ka celinayaa wixii oo dhan oo yaa mar wada imaanaya iyaduna waxay noqotay maqaam weyn oo salalmakidii laga gaadhay anigu bal intaas yaan idinka baxayaa idinkoo dhirta iga yaqaana bal waa idiin soo wareejiyey
cabdidhega weynow intaas maxaad ku daraysaa bal haddii adigu cabdiga wax ku darayso intaas dhirtaa aynu ka sheekaynay bal ee wixii ilaahay kaa baray ama aad ka hogtahay nooga sheeg
anu kuwa aada sheegteen kuwa laga aynu soo maray waa waxaynu soo dhaafno ku noqon maayo hadda laakiin wixii kale yaa yaan wax ka gaadhaya dhulkeenna geedaan dawaahayn waa ku yarya maalin dhawood xeradaynu joogno wiil baa sanka dhiig laga tulqay halkan aabbihiisa ku warwareegay yalo dhakhtarka dhakhtarka yaan anigu xerada dhex galo geed baan soo goyo sanka u saaray ilaahay waa igu guuleeyo tiftanba kama soo dhicin agtayduna geedka ku yiillo aan kasoo ka ruji marka waynaan oqoon geedba wuxuu dawo ka yahaynaan oqoon maahee dhirta da- waa wada dawo dhirtu Hmm? geedku waa cawskaa dhulka ka baxa cawska dhulka ka baxa weeye geed cawsaad weeye sankaan u saaray ilaahay waa igu guuleeyo tiftanba kama soo dhicin waa hunugaasi hadduu ku soo noqdo isaga waad soo u rujiyaan idhi oo sanka u saara ilaa anaan la joogin haddii dhiiggii ka yimaado oo ayan geedkii garanayn waa dhibaatee ma ogta aabbihiisan tuso waxaan dhawaa geedkaasi haddii hunugu ka yimaado sanka u saara laba maalmoodoo dambe uu ka yimi labadaba sankaa loo saaro sidii bay noqotay yidhaah marka dhirtu geedaan dawo ahayn dhulkeenna waa ku yariyay laakiin ma wada naqaano waxaa naqaan anigu kuwo indhaha lagu shubo geedka suradka la yidhaaho xididkiisana waa laysku daweeya caleentiisana waa laysku daweeya caleentiisa waad tuujinaysaa indhahaad ku shubaysaa xididkiisana waad gub waad dubaysaa oo wixii nabaraad ku leeyeysaa dhir badan oo dawo ah yaan anigu aqaan mana wada aqaano dhirta dhulkeenu waa wada dawe waanan garanaynay kuwaynu maalintii dhaweed ka sheekaynaynay ya dawooyinka dhirtu saasay u badan yihiin marka qaar may dhexday dawo ku yihiin qaar waxaabad ka soo qaadaa gumarta geedka gumarta la yidhaho haweenku waxay u xidhaan carruurta qoortay ugu xidhaan nirgaha yar yar markay dhashaanna waa u xidhi jiray weylaha waa u xidhi jiray wuxuu ka yahay waxaa kan la yidhaho carruurtu ama waa hafrowdaa ama yaa yuu ka daya ka dawayaa jimanka maaragtay isha iyo jinka iyo waxaana waa ka dawi wixii markaa la xoqaya cunaha dadku xanuuno maaragtay maydhaxdhisaasaa ama u calashadaa ama waa lagu xoqa dad badan oo cunuhu xanuun oo fin iyo wax ka soo baxeen xagga gudaha qanjidhada waa gumarta waxaa jira mid keli keli la yidhaaho keligii baxa oo xoolaha marka furuqu ka soo daato dirgaha iyo ariga iyo inta la qurbo loo taxo oo keli la yidhaaho nugaashu u badan yaho ka baxa dhulkaa didibkuu u badan yahay hawdkan waa leeyahay waxaa jira kuwo naagahan gurguurtada qaba iyo xoolaha mandheertu ka soo dhici weydo la cabsiinayo oo aan hadigii ahayne ka soo tuuraya khusuusan waxaa ka mid a bisiqa asalkiisa haddaad cabsiiso waa la madoo ku hakan mayso naagaha gurguurtada qaba qararada geedka qararada la yidhaha loo karinaya waa la mid asalkeeda inta iyana la tumo oo la jafo iyana waa la mid markaa iminka ma dhamayn kara aan laakiin intii madaxayga itaalkaaya anigu aan garanayo dhir badan oo wax lagu daweeyo oo aan maanta dawo ula kacayo anigu yaa jirta waxaa ka mid a oo oo ka mid a maree mareerka geelu bahalkan udada wacada markuu gooyo daaqi waayo laan aan biri taaban oo madheeraad usoo goynaysa afkaatiga xoqaysaa turturqiba maysi waati bilaawaha lagu turturqi jiray toorida iyo laantaas halkaa kaga xoqaysaa hashii daaqeedii bay qabsanaysaa waxyayaabaha badan baan dhirta intan ka anigu caqligayga uu isiiyaan kasoo gaarin dhir badan oo anigana waan wax ku dawaynayo oo wax ku dawaynayaa jira waxaa ka mid a xodayga geelu hadduu cadhoobo kaadidiisa iyo xabagta xodaygaa laysugu karinaya waa wada yaqaan dadka geel geelay oo dhan waa laisla karinaya waa la qaboojinayaa iyadoo yar fadhiina markay rib noqoto oo marka hore la xoqay oo dundumo dundumaa dabka u gelinaysa fudad intaad soo goyso fudadkaasaad ku xoqaysaa markay kululaadaan oo dubka ka qaadaysaa geedkaana waad ku rogaysaa geed baa la yidhaahdo lagu lagu arki maayo bagor cad baa maraysa waa xabagta xodayga xodayga xababtiisa weeye marka dhir badan oo aan la koobi karin yaa dawa ahoo aan dawadeeda aqaan geedkii maalinta dhawadaynu sheegayna ahaa qadowga aad tiri aynu maskartana ahno waxaan aqaan cudur kaloo lagu daweeyo hulaha kan iyo kasoo hidagada la yidhaahay kasoo baxa iyo waxa waa lagu xidhaya qoortaa loogu xidhaya waxaa loogu xidhayaa geedkan geed isagu gooni u baxa maaha waxaa niman wax iga nin wax iiga sheeg sheegay wuxuu yihi qudhiisaba kasoo baxa geedka qudhiisa geed kalu kasoo baxaya si uu joogo oo dhinaciisa kasoo baxaya isagaa hulo ahoo kasoo baxa buuri wixii qoorta loogu xidhna waa ee hulihiina waa ka kacdu lagu arki maayo maxaase ka yimi shuruuduu ii sheegay aan aan isiri ka bixi maysa oo uu geedka iigu sheegay oo waa ka baqay aan shuruuduu ii sheegay marka goyntiisii iyo siduu iigu sheegay yaanan cilmi ulahaynu anigu ka baqay laakiin wuxuu dawaynayey waa ii sheego wuxuu yihi geedka gerigiisaba waa kasoo bax buuri geedku doonuu kasoo baxayaa uu birta dhulka ku tahay laakiin isagu goono u bixi maayo marka kasoo baxay saasuu dawo uga yahay buuri cilmiyo badan buu iiga sheegay dadka ninkii gooyaa si uu weyn oo wax ugu dhimana hadduusan shuruuddiisa ka soo bixin wuu ii sheegay waxaa ka mid a dhiigtiraha geedkaynu odhan jiray xididkiisa intaad dheregteed calashanaysaa inaad taqaaniinna waa u malaynayaa wax kugu hadhaya calooshaada ku hadhayaa ma jiro geedkii dhigtiraha ahaa marka idiin dhammayn kari maayo dhir badan oo anigu intii unaan siraho waxbaad ku dawayn karaysaa aan kula tacaalaana waa jirtaa dhirta badideediina waxaana idiin sheegay waxaana weli ma dhammayn karo waa kaa
waa tahay waad mahadsantihiin waxaa kaloo jira laba geed labadaa geed waxaan filaayaa mid kama baxo geesata waqooyiyo iyo xagga bariga iyo kama baxo laakiin wuxuu ka baxaa had iyo goor wuxuu u badan yahay xagga galbeedka geedkaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa geed libaaxu cuno oo markuu itaal dareeyo oo uu yidhaahdo waad itaal daran tahay buu bahalkaa cuna waxaana la yidhahdaa qursheen waxaa kaloo isaguna jira midaynu wada naqaano la yidhahdo like labaduba waa dawaa iyo anigu aada baan uqaanaa labadaa geedba haddaan idinka sheekeeyo xoogaa waxaa weeye geedka ka la yidhaahdo qursheenku wuxuu ka baxaa weligii meel kayna ama buur yuu ka baxaa waxaanu u badan yahay hadiyo goor dhulka kaymaha ah markaas libaaxu markuu si hado waad itaal daranta yuu kayntaa galaa bahalkaa soo qoyanoo fariqiisii leh yuu afka dhigaa maca iniinihiisii bugtaasuu ka saaraa afartan habeen buu ku jiraa afartankaa habeen markuu ku jiro geedkaa qursheenka ah oo kayntaa uu ku jiro ayuu wuxuu qaadayaa meel gebiya ama ood weyn oo geed weyna yuu isku qaadaya oo wuxuu jitaabinayaa boodadiisii hadduu meeshaas uu jitaabiyo uu taabto afartan habeen oo dambuu dib ugu noqonaya waa bahalka la yihahdaa qurjeenka markaas sidee baa loo cunaa oo la isugu daweeyaa waxaa weeye dhowr nooc baa loo cunaa mar waa la soo qaataa ininihiis oo waa sida filfish oo kale weeye midhihiisu wayna adag yihiin habeenkiibaa biyo lagu bariyaa marka habeenkii biyo lagu bariyo subaxii yaa mooyaha lagu garaaca mooyaha marka lagu garaaco wuxuu u kala baxayaa iniin iyo budo budada fasileetaad ku gubtanaysaa iniintana goonnaad u dhiganaysaa hilib baad soo qaadanaysaa macaanaad soo qaadanaysaa waad ku shubaysaa intaan la eg markaasaad ku karinaysaa wuxuu bushtahayaba ha dhowto iyoad wixii aad ku karisay maraqi ah hadduu yahay inaad maraqii waad cabaysaa hilibkiina waad cunaysaa hadduu caano yahayna caanihii waad cabaysaa markaas salku fadhiisanayaa cashaan budadiisii budadaana waad qaadaysaa waad ambagaysaa waa markuu iniin haya haddii kaleo aad budada haysatid intaad fasaleeto ku xidhato oo masarkaagaa ku xidhato yaad qaadaysaa adoo shaah hadba aad cabayso yaad ku darsanaysaa ama caanaha aad cabbayso yaad ku darsanaysaa sida biyahaan baad u cabbaysaa bahalkaasu calooshaada wixii ku jirayna waa soconayaan xubnahaagaas oo dhammana waxay noqonayaan bir raggu xitaa hadduu caajiso xagga haweenka ka caajiso bahalkaasaa la siiya waa kow waa bahalka la yihahdaa qurshaanka likaha kana ad aragteen waa isaga soo baxa oo marka doogga uu do-o waa isaga soo baxa dabeedna afka waa isaga ka kala jeexma markaad soo rurtiso bari hoosuu leeyahay oo aada moodo sida xuukada aada moodo markaad saa u goyso oo fiixa taas waa la iska cunaa macno ma leh laakiin inta cas yaa la engejiyaa markaa la engejiyaa baa mishilla masha waxay noqonaysaa budo sidaas u jilicsan taasaad aasha waxaa ku darsanaysaa shahi aad ku darsanaysaa iyadana haweenka haddii laga cajiso saasaa lagu noqonaya bahalka likaha waa kow dadku ma wada yaqaano likuhu waa ka baxaa meel walba weliba dhulkeenaasi usii badan yahay laakiin bahalkan qurjeenki wuxuu badan yahay xagga galbeed kaas haddaynu intaas ku dhaafno dhirta soomaaliyeed aada iyo aad bay u fara badan tahay dawadeedu waa kow haddaynu midmatel ka soo qaadanno maydhaxda maydhaxda nooc badan bay leedahay midna waa macaan markaad calashanayso oo hah ma leh midna markaad calashanayso carabkaa kugu soo googo-a waad ku hahootaa midmatel markaynu quraca soo qaadno qurucu waa saddex jaar laba hah ma leh hadoodu waa yar tahay ka damalka ah ee aada u raaga damalka ah iyo durujaha midna haha ma leh hahdoodu waa yarta labadaba waa gaboobeen ninka dimcadka ah ee cusube markaa soo baxay inta lagooye markaa soo baxay ee dimcadka ah ee laamaha wanaagsan ka baxaan markaad calashato markiiba waad ku hahoonaysaa hahadaas haddii ilkuhu ku bukaan ama yarid kugu jiro ama ilkahaasba casha aad wax ka qabto intaa ciridka ah taasaa la calashanaya haddii kalead calashan kara weydo waa la kariyaa markaa la kariyo maydhaxdaa la kariyo biyahaasaad cabbaysaa iyadaad ku luqluqanaysaa sidii dawadii iyaduna waa finish waa qurca maydhaxdiisa oo dibcadka ah waa kow waxaa idin yimi madheerka sidaa uu sheegay dhega weyne anigu aqaanaa nooc kale misna anu aqaanaa noocaas wuxuu yahay carruurta hadday jadeeco ku dhacdo ama qof jadeeca ku dhacdo inta lasoo qaado maca caleentiisa maca maydhaxdiisa yaa la kariyaa inta xoogaa la jugajugeeyo markaas wuxuu noqonayaa dhiin guduudan bay biyahi noqonayaa dhiinkaa guduudan baa loogu qubaynaya qofkii jadaaca qaba laba maalmood haddaad marso waa khalaas baalkaa madheerkaa weeye haddaba dhirtu way fara badan tahay oo ma aynu gaadhi ka rusay u dhan yihiin hase ahaatee waxay soomaalidu ay tahdaa dhirta qaarkeed qaarna waxay u wanaagsan yihiin laboodka qaarna waxay u wanaagsan yihiin dhadigoodka matel labadii oo daahir ka sheekaynaya xarmalka iyo haddii lamaayo tiiraha labadaas waxay u wanaagsan yihiin ragga ee waxaa la haweenka yay u wanaagsan yihiin baa la yihahdaa oo bidmatel hadday naaguhu dhalmadu ka raagto ama adhaxdu ay xanuunto bahalka lagu daweeyaa waa xarmalkaa iyo tiiraha marna shaah ahaan bay ku karsadaan marna lafahaasay ku karsadaan noocay u cabbaanba waxaa weeye calashaan wax u wanaagsan haweenka xitaa kuwa caadadu ku raagto way karsadaaneen oo isaguna aada buu dawaa u yahay tan kale ee saadmakid haddaynu u noqonno intaa aw daahir sheegay anagaa waxba ku daraynin waxaa raacda aw daahirna waa yaqaanaade waaba la iska calashadaa gebigeedaba ama ha engegnaato ama ha qoyanaatee markaasaad biyahaagaas iyo waxaagaa iska cabbaysaa kaama keento dacar fara badan laakiin calooshay ku furta oo laastatiif bay noqonaysaa wax caloosha jilciya oo hadba xoogaa kaa keena ayay noqonaysaa haddaba haddaynu dhirtaas intaa aynu ku dhaafno aynu u noqonno xaggii dhirtii kale waynu isleenahay dawaa'i bay tarayaanah mid matel markaynu xagga xabagta u leexno nooc kastaba ha ahaatee waad aragteenoo xabagtu way kala duduwantah noocyo fara badan baa jira noocyadaa faraha badan dhulkeenaa laga qaadaa mid matel waxaad ka soo qaadaa beeyada waa toban nooc yaa loo sameeyaa tobankaas nooc ee dibadda loo qaado mid walba nooc gooniya ayay tartaa way samaysaa hase ahaatee dawaa'i la isugu daweeyo maydiga ma ogiya maydiga sida maaragtaa hadigaa aynu waxaysano yaa iyadana loogu darsadaa cashan ma garanaysaa biyaha loogu cabaa maydiga mar haddii cashan maydigaas cashan xabagtaa cad ee maydiga ah xabag barshadaasah sidaas loo karsado hadiga yaa iyadana loo karsadaa oo saasay iyaduna tahay waa kow quraca waa laba midna waa ta miida leh oo guduudan midna waa ta maaleeyada ah maaleeyadu waa sun haddii la kariyo oo la dhigo laba maalmood ay joogto oo aad dhamiso naftaaba kaa boodisa waa sun khadadna waa laga sameeyaa gebigeedaba inta caashan kemika iyo dawa lagu daro waa quraca tamaaleey tamaaleeyada la yidhahdo weeye maaleeyada khad baa laga sameeyaa oo baashatana aynu magaranaysaa inkayga la yidhahday wax lagu sameeyo maaleeyadaasaa raad ku leh way ka timaada asalkeedu waa kow waxaa jirta dhir fara badan oo hadda aanan wada xusuusnayn oo ciiddaa ka badan bal haddaba waxaynu yeelaynaa anigoo intaa kusoo gabagabaynaya aan yaraha u nasanno oo bal xusuusanno aynu siday caashar magaranaysa arrimuhu inuu ahaan lahayd hase ahaatee aw daahir oo halkeer magaranaysaa madaxa taagayo gacanta lulaayana waan ujeedaaye bal wuxuu ku dari karo intaas aynu eegno
muqiburaalo waad mahadsan tahay waxba ku kordhin maayo inta aad sheegtay laba shay oo aad ka soo warantay yaan labadaba kugu xoogeynaya waxba kordhin maaye geedkan layado likaha ee marka arladeenna aanu joognay intuu soo baxo meel cidla'a ka soo baxo dillaaci jiray ee saddexda dhambal noqon jiray af guduudani muuqan jiray baa waxaa isku daweeya geedkan layadoo dabagaallaha iyo xuukada hoose cuna oo hareero intuu ka qodqodaabu taa hoosuu doonayaa maalabuqna way yidhaahdaan tan hoose ee macaan dabadeed maalabuqdaa iyo waxaasoo dhan marka aanu soo wada saara aanu ciyaalka ahaan jiray naase yar yar buu hoostaa ku leeyahay oo midba meel sidii xidida ahoo maarta dhulku ka soo doogsaday ahoo iska dabar go-ana geedkaasi inuu manaafacaad leeyahay markii hore maba ogeynba ilaa aan banaadir imi dabadeed markii aan banaadir imi yaa waxaa layga soo baxay halka naaska dushiisa ah kolkaasaa la yidhi war ninkan diinsi u raadiya marka anigu diinsi dee waxaan u iqaynaa lika kaariye liku inuu wax daweeyana ma aanan oqoonin carruurnimaanu isaga cuni jiray badhidiisa hoose eh geedkii baan raadiya mise waa layga iibiyey kolkaasaan arkay inuu lika yahay qallalan kolkaasaa dabeedna lay magacan waxaa la yidhahdaa diinsi oo xagga ka dhoobeyda ah iyuu xoog uga baxaa markaa inuu isagu meel cidlaa ka bixi jiray ma garanaysaa waxay leeyihiin wixii fin ah oo dhan jadeeca ha ahaato furuq ha ahaato soobax ka sii weyn ha ahaato nooc kastaba ha ahaatee eh isagiibaa fina finkaasaa lagu dawaynayaa waa loo karinayaa in yaro ciddidaa leeg haddii lagu rido kidhligii wuxuu noqonayaa guduud taq ah oo aada yaabayso oo laxaadkiisa aada geedkaa yaabayso falaash baa lagu shubayaa qofkii waa iska xabayaa waan isku daweeyey markaa geedkii waa aan ogaaday waa yahay nabarkii haddii uu soo baxo oo uu dillaaco halkii dawo kale looga dooni lahaa mar cag dusheed layga soo baxay kii oo tuman ayaan dabadeed sidaa uun u yar saaray hoos buu markiiba nabarkii ugu degay isagoo aada mooddo asal xashahoo kale dawo dambena looma celin meeshiiba waa qallashay subaxii dambena qooftiiba lasoo dhacay meeshiina haddeer haddaan idin tuso waa arki kartaanoo waa haar cad markii qoloftii uu dibadda ula dhacay markaa dabe qoontii dusha ahaydna waan ku daweeyey oo inaan waayo arag ma u ahay baan idin tusayaa sidii kalena waanu cabbay labadiiba dabe ilaahay waa igu daweeyey magaciisiina diinsi baa maanta loo yaqaanaa suuqana waa laga helaa kaasuu halkaasuu ku arooray waana kii aynu inagu u niqiinay likaha dadna waaba ku ballamayo waxaana geedkaa ninkii arko waa kinsiye cayaar ha u qaadanina e raadiya laakiin gaajilaa iyo dadka xoola raacatada unbaa arki jiray oo de marmar unbaa la helaa ee wax iska fudud haa ma uu aha geedkii la odhan jiray qurjeenka ee aada sheegtay waa laysku raacsan yahay inuu dawo caalamiya yahay dabadeedna dawladdeennaaba beertay jawhar iyo balcad iyo dhulkan uu ka beeran yahay waxaan ku ogaaday bandhiggii la keeni jiray carwada wixii oo dabadeedna ku jira masaf miidhan oo ay leeyihiin waa beereen qolooyinka beeruhu yaabaan arkayba suuqana wuu yaallaa anigu waa soo iibsadaa geedkii waa geedaan geed la isku daweeyaa ka horraynin in libaaxu isku daweeyana waa la ogaadayoo marka uu daba kaneeca cunto ee uu bukoodo inuu doolo oo qabto dhulka uu ka baxo oo geedkaa cuno waa laysku wada raacsanya soomaalidu waa wada og tahay haddaad iminka waxoogaa yar jeebka ku sidato oo masar kuugu xidhan yahay oo sidaa intaad calaacashaada ku tidhaahdo aad sidaa u fiibsato sidii raggii buuriga cuni jiray oo kale oo uu haddaba iska qarsoon yahay fiiftaa yare ka soo baxaya masarka gudihiisa duraygii dibba u arkiba maysid geedkii inuu geed cajab qaba yahay saasaad ku garanaysaa labadaa geed umaan doonayay macnaayaasha aan ka arkay inaan kuu yar maaragtay kordhiyo labadabana kii diinsiga aha wax kama hayee ka kale markuu iga madho waa soo iibsadaa oo wuxuu yaallaa dukaamada carabta oo dhan oo geed kinsiya weeye oo geeda sakrato ma aha oo kaa maqnaan kara bal anigu intaa yaan labadaa yaryar kuugu kordhiyey iminkana baldhiga weynaan u dhiibaya isagaa inagaga dambeeyey miyi horta anigu laba odayoo madax ah idinka daaya laba odayoo neefku baadirta lama ekayn karo geed walba isku soo daweeyey laba odayoo geed walba isku daweeyey lama ekayn karo laakiin anigu taanu aqaan baan idiin sheegaya geedkan likaha aad leedihiin aad leedihin waa dawo macnihiisii baan la baxay likihii oo dhan maaha ka dawaday mid isagoo dhuuban oo dhuluqsan aanu afka intaanu ka gelin oo berigaanu yaryanin xoolaa riyaha iyo ku maali jiray weey oo xidid dababa xididba male waa soo fuqayaa oo meeshiiba waa mulug mid baa meel ka baxaya meesha u dhow oo dhan buu butaysanayaa xididadiisiibaa xaggaa u kacaya waa kii daahir afkarshi sheegaya oo xaggaa u kacaya oo xaggaa u kacaya isku sina uma baxayn oo kaa mulugsan maahe gun ballaadhan buu leeyahay oo mulugsan xukadan laga guranaye laga guranayana ee fadhidaana waa ka weynta itan kale oo maskaxdaad moodaysaa waa weynta tamaayuluq baa la yidhaha kaa tamaayuluq yaa la yidhahaa likihii caadiga ah ma waana lika waana ka duwan tahay sal ballaadhan bay leedahay xididkeedii markuu halkaa joogay yaa mid yu meel kale sal ballaadhan ku yeelanaya xididkii kalena markuu halkaa joogo meel kale sal ballaadhan ku yeelanaya meesha laga bixiyo waa meel dhan ay xidhato oo butaysato taa waxaa la yidhahaa tamaayuluq likuhuna waa kan caadigee mulugsan markaba waxaad ogaataan ka isumana ekee likuhuna waa dhiin iyona madow kan diisiga maaragtay inuu si u eg yahay oo ka madow yahay oo ka guunsan yahay furuurucna waa leedahay iyadu waana guun jilift oo jilif guunay leedahay likahanuna waa waxaa rooblabaxa oo mug buu iska soo odhanaya salkana markaad ka rujiso xidid iyo waxbaba malee soo fog oo meeshii raadba ku reebi maayo bahashiruna marka iminka la gurtay arladii oo dhan laga guro xididadii baa haddana sii baxay oo sal weyn bixinaya tamaayuluq baa la yidhaahdo meel meel aad moodo rugaoodidaas oo kale yay iska leedahoo meelsheedaasay butaysataa ninkii yaqaani xididku sii raaca markaasu haddana meel kale sal weyn ugu tegaya xididadii buu raacaya markaasu marba meel iyadiyo sal weyn loo ballaadan yuu ka bixinaya waana caasan tahay marka haddaan cilmigii iminka la baxay tadawadihi waa tamaayuluqdaa meesh goonida u baxdaa bal iyana taa ogaado ta dhulkeennina aada uga baxdaa dawadiiina ee diisiga noqotayna ee dalkan diisiga ka noqotay markaan cilmigiisii raacay waa taasoo waa tumaayuluqdii ee likihii caadiga ahaa ma aha maskax weyn bay leedahoo fadhida ismana laleeke taasaa kana macaan oo way bislaataa mar mar waa ge curdan marna waa gahay sidii midhihii marna way bisishahay markay bisishahay waa malab oo kale iskaba qaban maysid dhawr fadhi baad cunaysaa oo madaxaagaa ka waaweyn markay bisishahay oo fartaysaa usoo raacaysaa macaan weeye samsama oo xalwadoo kale ah marka iyaduna sidaa intaasaan idinku kordhiyo ka gaadhi waa sida
waa tahay maxaad carmada ka taqaanin idin carmada bahasha carmada la yidhaahdo waa ta midhaha leh laba xaaladoodba waanu arkay waa maree marka jiilaalada xume ay dhacaan ee abaare ay dhacdo ee wax la qasho la waayo ee bariid la karsado la waayo waa la karsadaa waana la cunaa markaa iyadoo midho iyo caleen labadaba leh waxaan kaloo ku arkay dadku markay calooshu xidhanto inta la tumo yaa la kariyaa marba biyaheedaasaa la shubtaa biyaheedaasaa la shubtaa calooshaadaasu marna joogsan mayso bahal hadduu ku jirayna kow bay ka siinaysaa dacari hadday ku jirtayna waa dibadda usoo tuuraysaa baashan carmada la yihahdaa caleenteedii iyo midhaheedii hadday bislaatana midhaheeda waaba la iska muudmuudsadaa caleenteedaasaa intaa la tumo iyo midhaheedaasba inta la qaadaabaa xididada waxay ku jiro cashan maganaysaa qorya iyadoo meeshay ka baxda inta laga guro yaa caleentii la isku burburiyaa waa la kariyaa dheri baa loo buuxinayaa kaasa hadba koob la iska darsanaya markaas calooshaa waxay kuugu jiray dibadda usoo baxaya dawadaasna baliba waxaa u badan oo saa u sameeya koonfur bahashaas xarmada intaasaan ka arkay maxaad ku kordhin lahaydin ayd
carmada waa ku kordhinaynaa carmada adigu aabbahabaad u garatantay xoolo badanna wuu idinka tegey waagaanu daraawish ka nimi yaa baaba'nay ee dadku caydha ahaa baan garanayaa ee aan ladnaanta lagu wada jirin carmada marka uu naqu do-o dad dhan baa ku noolaan jiray muddo badan waa la karin jiray marka ay cusub tahay weeye carmaduna laba nooc weeye oo midi waa carmamaroodida tan iska waaweyn ee dhegta weyn leh oo taasu micno ma leh midna waa tii yaryarayd ee dabadeed dhirta uu fuushanayd ee dhulkeenna ka bixi jirtay taasi marka ay tahay naqa ee ay cusub tahay midhaheeda iyo iyada lafteeda labadaba waa la karin jiray iyada oo iska dhanaanna waa la cuni jiray iyada oo caano riyaad lagu iidaamayna oo ay dhanaanka ka bi'isayna iyadoo la cunayo waan arki jiray gaajabeel iyo dawo labadaba waa loo cuni jiray dee intaasaan kaaga kordhiyey
waad mahadsan tahay awdaahir bal yaraha aynu u nasanno aynu